بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة في الله أيها المستمعون أيها الصائمون أهلا وسهلا ومرحبا بكم كسو دوادا ولا ليال برنامجكي نفحات رمضانية maanta insha allahu tacaalaa darsigeenna saddexaad waxaan ku qaadan doonaa mawduuc muhiima mawduuca waxaa weeyaan walaalayaal albaaqiyaatu asaalixaat erayo koob kooban oo yar yar oo nebi moxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam uu ku sheegay fadaa'il fara badan oo uu ku sheegay naarta in ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga badbaadinayo oo nebiga uu ku sheegay inay noo noqonayaan junna min annaar naarta inay nooga noqonayaan muxuu ahaa gaashaan oo waxa weeyaan fadaa'il fara badan ay ku timid carabkeennana xilli walba uu daa'imi karo ayaan isu sheegaynaa waxaan rajaynaynaa walaalaha sooman eena dhegaysanaya in insha allahu tacaala ay ka faa'iidaystaan albaaqiyaat asaalixaat afar eray weeyaan waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar nebiga waxaa ka sugnaatay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xadiidkii uu warinayay abu hurayra fii saxiixi aljaamic asagiir nebiga inuu yidhi khuduu junnatakum min annaar quluu subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar fainahuna yaأtiina ywma alqiyaamati muqadimaat ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات نبي وحويري خذوا جنتكم من النار والنار تقاشان كسميستا ورقات تقاشان كيني نار تقاشان لهايدين يا الله قفك مركو دقال آذيو قاشان كي سوا قادنا يا عنبور بريد كي سوا قادنا يا يعني ساتر بو سميسانا يا مركو جهاد كجرو دقال وكجرو لكن نارتي nebiga wuxuuna leeyahay war saatir ka samaysta naarta war gaashaankii naarta aada isaga dhigi lahaydeen qaata oo gaashaankaa muxuu yahay nebi maxamedow quuluu waxaad tidhaahdaan subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar afar kelimadood oo kooban oo qof walba caalim iyo jaahilba ay xifdin karaan oo ay qaban karaan oo carabkooda ay daa ku daa'imi karaan weeyaan nebiga wuxuu yidhi afartaa eray fa inahunna ya'tiina yowma alqiyaama maalinta qiyaamo waa imanayaan ayagoo muqadimaad ahoo qofkii daa'imi jiray u horkacaya jannada yaa allah kalimaatun arbac oo haddii aad daa'imto jannadii bay ku horkacayaan oo way ku wadayaan oo jannadii bay ku geynayaan ومعقبات قفكي ويحفظنا يان بو النبي صلى الله عليه وسلم ومجنبات نارتنا ويكفغين يان وإله سبحانه وتعالى ودرتود وقفغين يقفكي نارتا وهن الباقيات الصالحات أفر طائرنا والباقيات الصالحات إن ماشا وحن براروجينينا الباقيات الصالحات تتقار وحي كدران لا حول ولا قوة إلا بالله marka xadiidka ku daraya albaaqiyaat asaalixaat laa xawla walaa quwata ila billah xadiid daciifa weeyaan waa xadiidka warinaya abu saciid alkhudri nebiga yidhi istaksiruu min albaaqiyaati asaalixaat altasbiix waltahliil waltaxmiid waltakbiir walaa xawla walaa quwata ila billah xadiidka alimaam alalbani calayhi raxmat ullah waa daciifinaya fii daciif aljaamic asagiir ayuu ku daciifinaya waay marka albaaqiyaat asaalixaat waa afar eray waa subxaana allah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هدي أمرك إخواني في الله فضائش وضا وحكتابا وحويان فضلك أغهر ريا وإليهين وحويان وفضل عظيمة وفضل النبي أنه شيء إنيهين أحب الكلام إلى الله وحلقوا الله وحا إلهي سبحانه وتعالى وجعل أحب الكلام إلى الله nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii samura bnu jundub fii saxiixi muslim axabu lkalaami ila allahi arbac subxaana allah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت نبي وحويري أحب الكلام إلى الله أربع إلهي سبحانه وتعالى هذا اللقو هذا وحوه جعليه وأفر أفر الرموت أفر إري أي الله سبحانه وتعالى وجعليه وحلقو هذا ومحيهين سبحان الله نتراهض والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الله نزهن وعيب ينقصي وحول بو عين كاسا كنزهن والحمد لله ما هاد إذيل كيد لما أنت الله سبحانه وتعالى كل يبي أسوناتي ولا إله إلا الله معبود حق لقو عابد مجرو أن الله سبحانه وتعالى أهين والله أكبر الله أيا وين أفرتا إري نبي وحويل وإله سبحانه وتعالى إري يدعو جعليهي كدب وحو راعي النبي لا يضرك بأيهن بدأت كدب ميسو مد الله لمدتك بالله لا يضرك بأيهن بدأت هدي أدونيس والله أكبر كبالله أما لا إله إلا الله كبالله أما والحمد لله كبالله أما سبحان الله كبالله هذه أفر تاؤون رواق ودائن وقتك أما قادنيسو هدي أدقاري سارنتهي هدي أدودر لغينيسو haddii aad masjidku jirto haddii aad gurigaada joogto inaad tidhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar wax ay kaa dhibaysa ma jirto nacam wa axabu alkalaami ila allah ilaahay subxaanahu wa tacaala hadal lagu hadlo midka ugu jecel yahay weeyaan fadliga labaad oo ay leeyihiin afartaa erey waxa weeyaan nebiga wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii cabdullahi bni camr bni caas في سنة الترمذي صحيحها وحوير نبيك حنوشا إليه مكفرات للذنوب كو ذنوب تلو دافو ما أكثر ذنوبنا أيها الأحبة في الله ذنوب تنم حاكفر بضن ما أحوجنا أن يكفر الله تبارك وتعالى ذنوبنا إن إله ذنوب تنم دافو فما السبيل إلى ذلك وضلن أمرنا الطريق سهل وضل وإفرضها النبي حويري ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر الضون مجربو يرنبي كل واقع رياضا لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا ذنوبتي سوالة دافا in allaale intay doonto ha la ekaato dunuubta marka la dhaafayo waxa weeyaan waa dunuubta sakaa'irta ah ee yaryar weeyaan kabaa'irta waxay u baahan yihiin tawbo ayay u baahan yihiin weeyaan walaalayaal fadliga saddexaad oo cajiibka ah oo aadka u weyn walaalayaal waxa weeyaan oo ay leeyihiin kalimaadka albaaqiyaat asaalixaat nebiga wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii nucmaan ibni bashiir في سنن ابن ماجه نبي وحنو شيخ صلى الله عليه وسلم إن إريضا أي عرش إلهي سبحانه وتعالى كدل وريغيان أيغو مركز سمين يعض عض كالشنيد أو كلاء قفكي إريضا كل واقع أدون كجوغي بيشيغيان ويحصيان إلهي أكسي كحصيان يا الله نبي وحيري إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به نبي وحي إلهي حسك أد حسيسان وإلهي أد وينينيسان وأ سبحان الله أورنيسان وأد لا إله إلا الله أورنيسان والحمد لله أد أورنيسان أريذا ينعطفن حول العرش carshigay ku wareegayaan incitaaf bay ku samaynayaan carshiga hareeradiisa ayagoo markaa leh dawiyun ka dawiyi naxli cod u eg codka shinida shinida markay isku timaado cod bay samaysaa cod noocaasoo kale iyagoo leh ayay waxa weeyaan carshiga ilaahay ku dul wareegayaan waayahay oo maxay samaynayaan qofkii dhulka joogay ee erayadaa sheegayay ay iyagana waxay ku ag sheegayeen carshiga ilaahay nebiga marka dadkii iyo saxaabadii buu baraarujiyey oo taxriidiyey oo tirtirsiimo geliyey oo wuxuu ku yidhi war ma jeclidiin miya inaad lahaataan amaa yuxibu axadukum midkiin ma jecla miya inuu lahaado cid ilaahay agtiisa ku sheegaysa mar walba yaa allah magacaada in ilaahay agtiisa lagu sheego mar walba waxay kaaga xiran tahay an taquula subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar inaa intaa tiraahdo ayay kaaga xiran tahay magacaaga daa'iman wa abadan in ilaahay agtiisa lagu sheego in carshiga ilaahay lagu sheego agtiisa yaa maqbuun war qofkan qofkan doqonka ahow ilaahay agtiisaa lagugu xusayaa xuskaana wuxuu kaaga xiran yahay keliya an taquula subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah wax weyn ma aha kutub aada akrinayso mujalladaada ma aha waa erayo koob kooban ilmahaa xifdin kara dumarkaa xifdin kara maamooyinka waaweyn ee duqoobi baa xifdin kara ikhwaani fi llah aan ka faa'iidaysano khusuusan fi hada shahr bishan bishii ramadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubta ku dhaafo ilaahay noo naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ka xoreeyo naarta inaan ku dadaalno erayadan inaan ku dadaalno xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga afaraad walaalayaal oo erayadan ay leeyihiin waxa weeyaan nebiga wuxuu noo sheegay sala allahu alayhi wasalam xadiidkii thawbaan saxiix aljaamic sagiir ku jiray nebiga wuxuu noo sheegay inay yihiin kuwa ku culus miisaanka nebiga wuxuu yidhi bakin bakin likhams maa asqalahuna fi lmiisaan laa ilaha ila allah wasubxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar walwaladu alsaalixu yutawafaa lilmar'i almuslimi fayaxtasibuh nebiga wuxuu yidhi bakin bakin likhams war shan arrimood miisaanka maxaa uga culus shan arrimood miisaanka maxaa uga culus oo shantaa arrimood maxay yihiin waa laa ilaaha ila allah inuu qofka yidhaahdo laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo ma jirtoon allah subxaanahu wa tacaala ahayn subxaana allah allah ka nasahan ceeb walba allah ka nasahan wax walboo naqiiso ah allah ka nasahan wax walboo xun walxamdu lilah mahad allah iska leh shukri allah iska leh allah mudan in loo mahadnaqo nicamka uu noo galay fadaa'isha uu noo galay nicmatu lislaami waaliimaan nicmatu lamni fi labdaan nicmatu lamni waalamaan nicmatu liimaan nicmatu alamaani fi lawtaan nicmatu aljihaadi waalribaati waalistishhaad kullu dalika allihii noo galay ayaa mudan mahadnaq weeyaan wallaahu akbar allaa weyn arrimahaa nebiga wuxuu kaloo raaciyey iyo wiil saalixa walad saalixa wiil iyo gabarba waa noqon karaa walad saalixa oo qofkii muslimka ahaa ka geeriyooda markuu geeriyooda kadibna ixtisaab la yimaada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ajar ka xisaabsada oo aan jazac iyo murug iyo argagax iyo waxa weeyaan qayladhaan iyo shaqul juyuub inuu qofkii waxa weeyaan qadihii ilaahay uu waxa weeyaan ka xumaado aan ku imaan oo ajar ilaahay agtiisa ka xisaabsada shantaa arrimood nebiga wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam inay yihiin arrimaha miisaanka ugu culus ugu culays badan inay yihiin shan arrimood maxaa ka culays badan buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuha alaxibatu fillah fadaa'isha caynkaasa waxay nooga xiran tahay inaan laasino kelimaadka waatuu nebiga noo sheegay inay yihiin ereyada ilaahay ugu jecel yahay waatuu nebiga inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama inay yihiin mukafiraatun lidunuub erayo lagu dhaafayo dunuubta nebiga weliba wuxuu raacinayaa qofka dunuubtiisa walow kaanat mithla zabadi lbaxr baddaba ha la ekaato dunuubtiisa badda hirkeedaba ha la ekaato micnaha dunuubtaa ha fara badato waa loo dhaafayaa qofkii waa markay yihiin sakaa'ir leanno kabaa'irtu waxay u baahan yihiin towbad waxaana u dila xadiidkii saxiixu muslim uu nebiga lahaa alsalawaat alkhams waaljumucatu ila aljumuca waramadaanu ila ramadaan mukafiraat ma baynahun ida jtunibat ilkabaa'ir salaada salaadaha shanta oo la daa'imo iyo jumco jumco lagu xiro oo waxa weeyaan masaajid lagu tukado oo la xaadiro iyo ramadaan ilaa ramadaan dunuubta ilaahay ku dhaafaa buu yidhi majtunibat ilkabaa'ir waa marka laga fogaado kabaa'irta marka nebiga halkan wuxuu ku qayday takfiirka iyo dunuubta la dhaafayo inay yihiin kuwa sakaa'irta ah limaada liannahu kabiirada sida madhabka salafka ku sugnaatay waxa weeyaan waxay u baahan tahay towbad ayay u baahan tahay laakiin nebiga wuxuu noo sheegay dunuubteennii yaryar in la dhaafayo maa aksarahaa maxaa ka badan dadkan xamadnaa waxbaan ka sheegnaa dunuub fara badan baan galnaa marka waxa weeye intaan naqaano intaan aqoonba in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo dhaafo walaalayaal aad iyo aad ayaan ugu baahannahay arrinkii kale nebiga uu noo sheegay ahaa inay erayadaa carshiga ilaahay ku dul wareegayaan arrinkaa arrin ikhwaanii fillaahi la fududaysan kara maaha arrin la dhayalsan kara maaha arrin la yacni arrin iska fudud oo aan macno badan ku fadhiyin maaha waa carshiga allah subxaanahu wa tacaala waa ilaahay agtiisa ayaa lagugu xusayaa magacaagii baa la sheegayaa arrinkaa wuxuu kaaga baahan yahay keliya an tadkura allaha tabaaraka wa tacaala bihadihi alkalimaat alkhafiifaat alxabiibaat ila alraxmaan subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inaa intaad tiraahdo wax ay kaaga baahan tahay ma jirto energy gaaro ay kaaga baahan tahay ma jirto inaad hanti gaara ku bixiso kaagama baahna waxa weeyaan waa inaad ku dhawaaqdo inaad cirka u qaado codkaado qaylisa kaagama baahna keligaa ku wardi subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ku wardi bas ku celceli wax ay kaa dhibayso ma jirto intaad sheeko maala yacni aad geli lahayd inta waxa weeyaan aadad xaman lahayd intaad xumaan dhagaysan lahayd intaad waxaweyaan aflaam daawan lahayd intaad diisha kala bedeli lahayd erayadaa ku dhawaaq ilaahi subxaanahu wa tacaala ajarkeedii ayuu ku siinayaa ikhwaanii fillaah erayadaa waa aad bay u macno wen yihiin fadaa'il fara badanoo intaa ka badanna waa ay ku sugnaatay ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yuwafiqanaa lilmuxaafadati waalmudaawamati calayhin in ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna waafajiyo inaan erayadaa daa'ino oon erayadaa joogtayno limaada ilaahay wuxuu noo sheegayaa naarta inay naga badbaadinayaan oo ilaahay dar yacni asbaabtooda naarta nooga badbaadinayo jannada ilaahay darteed uu nagu geynayo inay adduunka nagu xifdinayaan kullu daalika nebigaa noo sheegay ikhwaanii fillaah wataan soo qaadanay khuduu junnatakum min annaar war naarta ka qaata gaashaankiina naarta ka qaata gaashaankiina ayuha saa'imuun naarta ka qaata gaashaankiina yaa cibaad allah khud junnataka min annaari yaa cabdallah addoonkii ilaahayo naarta ka qaado gaashaankaada wax weyn kaagama baahna waxay kaaga baahan tahay keliya an taquula wa tuciida wa tukarir inaad tiraahdo oo aad ku celceliso subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر energy gaaray kaaga baahan tahay ma jiro ikhwaani fillaah darsigeennii maanta aan ku qaadanay albaaqiyaatu saalixaat intaa ayaan ku ekaynaynaa intaan uga kulmayno darsi kale oo kamida duruusteennii nafaxaat ramadaaniya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu acmaasheenna aqbalo soonkeenna aqbalo salaadeenna aqbalo waxa weeyaan ummadda muslimiinta ahna guul uu siiyo iyo amni hada wabillahi towfiiq wasala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu